أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عوسي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عوسي بأمجادي يا نصر أجدادي عوسي بأمجادي يا نصر أجدادي عوسي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha dulqaacda sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo wasiirkii hore ee gaashaandhigga riddada ayaa qiray in xaalad adag ay haysato maleeshiyaadka murtadiinta xilli kooxda riddada ay ku fashilantay duulaanka ay ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga gudoomiyaha golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa ka duulay elaboorka muqdisho xilli xiisad adag ay ka dhex taagan tahay xildhibaanada riddada xildhibaan ka tirsan dowladda salibiyadda kenya ayaa lagu toogtay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya qoysas badan oo sahaayino ah ayaa guryahooda ka barakacay kadib markii ay dabaylo dab wata ku dhufteen deegaanada uu xoogga ku haysto maamulka gumaystaha yahuudda
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan wasiirkii hore ee gaashaandhigga riddada ayaa qiray in xaalad adag ay haysato maleeshiyaadka murtadiinta xilli kooxda riddada ay ku fashilantay duulaanka ay ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya jibriil cabdirashiid xaaji cabdi oo ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga kooxda riddada soomaaliya ayaa xaqiijiyey in maleeshiyaadkoodu ay ku jiraan xaalad adag kadib markii mujaahidiintu ay dhowaan cagta mariyeen talisyadii ugu waaweynaa ee cadowga ninkan oo dhowaan laga xayuubiyey xilka wasaaradda gaashaandhigga markii maleeshiyaadka riddada lagu feentay furimaha dagaalka ayaa shaaciyey mar uu maanta xilkaasi wareejinayay in muddadii uu wasaaraddaasi joogay uu ogaaday xaqiiqada taalla goobaha nafwaaga markaan dhagaysto marka anigoo isla hadlayo waa dhaliiri jira xooga dalka soomaaliyeed maxay saanu dhacday maxay saanu dhacday maxay halkaasu samayn waaye laakiin intii yaraadoo aan meeshaan joogay waxaan ogaaday inay ku shaqaynayaan duruufo adag inay meeshaas ay ka jirto inay ku shaqeeyaan ciidamada xooga dalka ee aysan mudnayn in la dhaliilo jibriil ayaa maalimihii koobnaa ee uu xilka hayay waxaa dhacay macrakadii aadan yabaal ee lagu laayay boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta islamarkaana ahayd macariko hasiimo weyn lagu gaarsiiyey kooxda riddada soomaaliya taliyaha guud ee maleeshiyaadka kooxda riddada odawaa yuusuf raage ayaa isna markii ugu horeysay isagoo diif badani ka muuqato goobtaasi xil wareejinta kasoo muuqday tan iyo wixii ka dambeeyey maalintii uu kasoo firxaday dagaalkii ka dhacay aadan yabaal ee mujaahidiintu ay kula wareegeen sallagyadii waaweynaa ee riddadu ay degmadaasi ka samaysteen odowaa oo taageerayaasha riddada dhexdeeda aada looga lacnadayo ayaana marna soo hadal qaadin macrakadii aadan yabaal ee uu goobjooga u ahaa islamar ahaantana uu cagihiisa uga fakaday xabadda mujaahidiinta waa markii labaad ee wasaaradda gaashaandhigga wasiir cusub loo magacaabo muddo ku siman afartan maalmood gudahood arrinkaas oo ka dhigan koror ku yimid gebidhacleyntii gurguurta tan iyo intii ay mujaahidiintu kordhiyeen gulufka xooggan ay ka wadaan wilayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan aad baad u mahadsantaha caliyare gudoomiyaha golaha dawaaqiidda riddada ayaa ka duulay elaboorka muqdisho xilli xiisad adag ay ka dhex taagan tahay xildhibaanada riddada murtad aadan maxamed nuur madoobe ayaa maanta u ambabaxay magaalada aljeris ee caasimadda waddanka aljeeriya halkaas uu uga qaybgali doono shirka guddoomiyayaasha baarlamaanada carabta ah oo maalmaha soo socda furmi doona dhanka kale kadib buuqii xooggan ah ee shalay ka dhacay xarunta baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya ayuu murtad aadan madoobe oo ah guddoomiyaha golahasi waxa uu soo saaray qaraar uu fadhiyadaha baarlamaanka riddada uga mamnuucay ilaa labaatan xildhibaan xildhibaanada uu saaray xanibaada ayaa dhammaantood ahaa kuwa mucaaradka ku ah xukuumadda xasan garguurte aadan madoobe ayaa warqad uu soo saaray waxa uu ku sheegay inaysan soo xaadiri doonin fadhiyadaha golaha dawaaqiida ah bannaankana loo saarayo labaatankan xildhibaan ee ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa ahaa kuwii shalay horboodayay buuqii iyo fadeexadii ku dhacday golaha dawaaqiidda riddada tallaabadan ayay dad badani rumaysan yihiin inuu aadan madoobe kaga gol leeyahay inuu ku fogeeyo xildhibaanada mucaaradka ah kuwaas oo waday mooshin isaga ka dhan ah inta badan toddobaadkan waxaa baaqday fadhiyada golaha dawaaqiida riddada kadib cabsi xooggan oo soo food saartay xukuumadda xasan garguurte iyo guddoonka golihiisa xildhibaan ka tirsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa lagu toogtay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya xildhibaankan oo lagu magacaabo jarles ongodo wel ayaa abbaaray toddobadii barka fiidnimo ee xalay lagu khaarijiyey gudaha magaalada nairobi ee caasimadda u ah dalka kenya koox hubaysan oo aan heebtooda la aqoonsan kana kooban ilaa laba xubnood ayaa lasoo wariyey inay rasaas xoog la huwiyeen xildhibaankan ka tirsan dowladda kenya lagana soo doorto deegaanka kasibul ee dalkaasi kooxda weerarka ka dambeysay ayaa la wariyey in ay ninkan ku beegsadeen wadada engong waxaa markii hore soo gaaray dhaawac daran waxaana la geeyey cisbitaal ku yaal magaalada caasimadda ah halkaas oo ugu dambeyn geeridiisa lagu xaqiijiyey ninkan ayaa muddooyinkii dambe la noolaa xaalad cabsi oo argagax leh wuxuuna laba bilood ka horshaaciyey in uu ku sugan yahay xaalada halis ah isla markaana ay soo gaareen fariimo hanjabaada waxauu hore u sheegay inuu bartilmaameed u yahay weeraro siyaasadeed waxaana ugu dambeyn xalay laga hor helay toogashada lagu beegsaday ee ka dhacday magaalada nairobi ee caasimada kenya ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay dilka xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka daaquudka ee kenya waxaana dilkiisa uu kusoo beegmayaa xilli dalkaas ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed dowladda kenya ayaana badanaa lagu eedeeyaa dilalka iyo afduubka mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan aad baad umahadsantaa xaaris ugu dambeyntii qoysas badan oo sahayin oo ah ayaa guryahooda ka barakacay kadib markii ay dabeelo dab wataa ku dhufteen deegaanada uu xoogga ku haysto maamulka gumaystaha yahuudda warbixinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya marwaan moxamed indhaha caalamka ayaa ku sii jeeda deegaanada xoogga loogu deegaameeyey dadka sahayinada ah ee ku yaal magaalada qudus ee dhulka falastiin halkaas oo ay ka bilaabatay dabeyle dab ah oo si fudud ku faafaya dabka oo ah misaf ballaaran ka socda ayaa ka bilowday meel u dhow tuulada waaxaata salaam ee buuraha magaalada qudus ee maamulka yuhuudda xoogga ku haysto sawirro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaana muujinayay sida fudud ee uu dabka u faafayo maamulka gumaystaha ayaa kooxiisa dabdamiska ku sii daadgureeyey aagga ay ku sii socdaan mawjadaha dabka ah ay horinayso dabeysha xooggan waxayna kooxahaasi noqdeen kuwa ku guuldaraystay inay ka hortagaan dabkan oo ah mid si xowli ah ku socda dhul ballaaranna sii jaraya wargeyska idiicoodka xarnuurta ee yuhuudda leedahay ayaa baahiyey in maamulka gumaystaha uu kaalmo degdeg ah weydiistay dowlado dhowr ah oo ay ka mid yihiin griiga talyaaniga qubrus kurwatiya iyo bulgariya waxa waxaa loola yaabo noqday in maamulka maqaasaarku ah yuhuudda ee maxamuud cabbaas uu ku dhawaaqay inuu ka jawaabayo caawimaadu dowladaha kala weydiistay maamulka yuhuudda balse maamulka netanyahu ayaa ka aamusay gurmadka uu sheegay inuu diyaar leeyahay maamulka uu hogaamiyo abumaazin yuhuudda oo jahawareersan ayaa sheegtay in dabkuu yahay mid ay ka dambeeyeen dadka falastiiniyiinta ah wasiirka xagjirka ah ee maamulka sahayinada ugu magacaaban ammaanka ninka lagu magacaabo itmar bin khafira ayaa sheegay inuu la xisaabtami doona dadka ka dambeeyey in dabka kaco uu ula jeedo falastiiniyiinta waxaa baraha bulshada kuwad xiriirta aad u qabsaday sawiro laga soo qaaday qoysas badan oo sahayino ah kuwaas oo ka barakacaya deegaanada uu ku dhow yahay dabka ee horey sida qasabka ah loogu deegaameeyey dadka ka warceliyey waxaa ka mid ah shiikh ka soo jeeda magaalada sugnaanta ee khaza kaasoo bartiisa soo dhigay yahuudiya xoogga lagu dejiyey magaalada qudus oo barakacaya wuxuuna yidhi barakaca israa'iil allahayou u siyaadi kumanaan muslimiin ah ayaa allah uga mahadceliyey inuu maanta soo gaarsiiyey inay arkaana sahayanadii gubtay khaza dishay carruurta iyo haweenka burbursiyey guryaha dadka rayidka ah oo maanta iyagoo ah barakac jidad ka taagan gaalada caalamkana kaalmo weydiisanaya maamulka yuhuudda ayaa ku dhawaaqay inuu wajahayo xaaladii ugu sarraysay waxay sheegeen inay howlgeliyeen sagaal iyo toban kooxood oo dabdamis ah iyo saddex iyo toban diyaaradood kuwaas oo loo diray aagga uu dabka ku fidayo balse aysan wax natiijo ah keenin mahadsanid marwaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu